halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa barashada kitaabkii koowaad ee samuel wuxuuna kitaabkani ka hadlayaa isbeddel weyn oo ku imaanayay qaabka xukuumadda reer banu israa'iil wuxuuna ka hadlayaa oo kale wixii keenay in reer banu israa'iil ay boqor samaystaan iyo qaabkii ay ku timid waxaanan caawa idiin sii wadi doonnaa cutubka soddonaad ilaa aynu gaarno kan kow iyo soddonaad oo aynu soo koobi doonno markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay nebi daa'uud oo ku jooga raadkii colkii bilileqaystay maalkoodii iyo dumarkoodii iyo carruurtoodii colkii ilmaha iyo dumarka qaatay waxay ahaayeen reer camaaleekh waxaanay daa'uud colkiisii arkeen wiil masre ah oo addoon u ahaa reer camaleekh oo jirro aawadeed uga hadhay colka daa'uudna wuxuu wiilkii siiyey cunno iyo biyo dabadeedna wuxuu waraystay waxa uu ahaa iyo halka uu ka yimid waxaana loo malaynayaa markii ay ka tageen wiilkan masriga ah inay islahaayeen wuu dhimanayaa daa'uudna wuxuu iminka su'aalo weydinayaa wiilkan masriga ah wuxuuna u sheegay inay dhulal badan soo dhaceen wuxuuna weyddiistay daa'uud inuuna ku celinin reer camaleeq iyo sayidkiisii wuxuuna markaasi daa'uud bilaabayaa inuu reer camaleeq ka aarsado isagoo u aanaynaya gubiddii siikhlak oo ahayd deegaankii nebi daa'uud uu siiyey boqorkii akiish daa'uud wuxuu bilaabay inuu dagaal kedis ah ku soo qaado iyagoo ciyaaraya oo ku faraxsan guulihii iyo bililiqadii badneed ee ay heleen haddaan soo koobno cutubkan soddonaad ayaannu eegaynaa aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qoran sida tan oo markuu keenay waxay ku kala firiirsanaayeen dhulka oo dhan iyagoo wax cabaya oo wax cunaya oo ciyaaraya maxaa yeelay maal badan bay ka soo dhaceen dalkii reer falastiin iyo dalkii yuhuuddahba oo daa'uudna wuxuu laynayey iyagii fiidkii ilaa fiidkiisii kale oo nin iyagii ahuna ma baxsan afar boqol oo dhallinyaro ah oo intay oor guuleen ku carartay mooyaane haddaba afar boqol oo dhallinyaro ah baa baxsatay oo oortii ku carartay markii dagaalkii u dhammaaday nebi daa'uud wuxuu ku noqday siikhlak iyadoo ay carruurtiisii iyo naagihiisiiba la socdaan iyo weliba xoolihiisii iyo wax kasta ee uu qabsaday waxaana soo dhex galay colkii nebi daa'uud muran ah in wax laga siiyo bililiqada colkii kale ee daalka aawii kaga hadhay dagaalka markaasaa nebi daa'uud qaynuun cusub uu u dejiyey reer banu israa'iil oo muujinaya cadaaladda isaga ka dhigtay inuu noqdo ninka ilaah uu doonayey inuu ahaado waxaana xoolihii la dhacay qayb laga siiyey raggii daalka aawgii dagaalka kaga hadhay waxaana taasu ay muujinaysaa sida nebi daa'uud uu daacad u ahaa iminkana waxaynu soo gaarnay cutubka kow iyo soddonaad oo ah cutubka ugu dambeeya kitaabka koowaad ee samuel waana mid kooban oo aynu uga gudbi doonno kitaabkii labaad ee samuel wuxuu cutubkanu ka hadlayaa ama ku qoran dhimashadii saa'uul iyo wiilkiisii yonatan ahaa oo lagu dilay dagaalka waxaa kaloo ku qoran falastiin oo la dagaalamaysa reer banu israa'iil waxaana ilaah lagu mahdiyaa inaannu daa'uud dagaalka ku jirin ilaah baa ka dhigay inuuna nebi daa'uud dagaalka gelin oo waxaa ku kacay amiiradii reer falastiin wuxuuna ku soo noqday siiklak markii uu soo noqdayna wuxuu arkay magaaladiisii oo la burburiyey oo dumarkii iyo carruurtiina maxbuus ahaan loo kaxaystay markii ay eryanayeen reer camaaleekh ayaa israa'iilna waxaa eryanayey reer falastiin reer banu israa'iilkii uu hoggaaminayey saa'uul ayaa dagaalkii looga adkaaday waayo ilaahna sidaas ayuu doonayey waayo wuxuu ku xadgudbay amarradii rabbiga sidaan aragnay markii saa'uul ilaah u weydiistay inuu hoggaamiyo ayaa ilaah uu ka aamusay markaasuu saa'uulna wuxuu aaday naagtii ruuxaanta lahayd ee cayndoor degganayd iyadoo ay ugu wacan tahay caasinimadiisa iyo dembigiisa batay ayaa ilaah uu ka aamusay iminka haddaan idiin bilowno cutubka kow iyo soddonaad aayadda koowaad ee baalka saddex boqol siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore ayaa waxaa ku qoran sida tan haddaba reer falastiin waxay la dirireen reer banu israa'iil oo raggii reer banu israa'iilna way ka carareen reer falastiin oo buur gilbooca ayay ku daateen iyagoo la laayey haddaba dagaalku wuxuu ku xun yahay dhanka reer banu israa'iil isla markiiba haddaan horay idinku sii wadno kitaabka koowaad ee samuel cutubka kow iyo soddonaad aayadaha laba ilaa saddex waxaa qoran sida tan oo reer falastiinna aad bay u eryadeen saa'uul iyo wiilashiisii markaasaa reer falastiin waxay dileen yonatan iyo abinadaab iyo meelkishuuca oo ahaa saa'uul wiilashiisii oo dagaalkiina aad buu ugu sii kululaaday saa'uul oo waxaa isagii gaadhay qaansoolaydii oo isna qaansooleydii aawadeed ayuu dhib badan ula kulmay waxaa iminka taasu ay noqonaysaa ama loo fasiran karaa bilowga dhammaadkiisa saa'uul sida abbaarta ah nin ka mid ah qaansooleydii baa fallaar ku soo ganay intii dagaalku uu socday laakiin qofkaasu ninna garan maayo waxaase qoomamo leh in yonatan uu dagaalka ku dhintay tanina waa wax xusuus mudan waayo waxaannu garanaynaa in wakhti kale uu yonatan dilay laba boqol iyo konton reer falastiin ah isku mar waxaanay tanu muujinaysaa in reer banu israa'iil laysugu habar wacday hase yeeshee dagaalkanu wuxuu ahaan lahaa mid yonatan iyo nebi daa'uud ay isaga hor yimaadaan laakiin taasi ilaah baa baajiyey waxaanan arkaynaa in saa'uul iminka la dhaawacay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii koowaad ee samuel cutubka kow iyo soddonaad aayadda afaraad ayaa waxaa qoran sida tan markaasaa saa'uul wuxuu kii hubka u siday ku yidhi war seeftaada la soo bax oo iga madbixi waaba intaasoo buryoqabyadanu ay yimaadaan oo ay intay seef iga mudbixiyaan i caayaane laakiinse kii hubka u siday wuu diiday waayo aad buu u cabsaday sidaas daraaddeed saa'uul wuxuu qaatay seeftiisii markaasuu ku dul dhacay markii saa'uul uu arkay in uu dhaawacmay wuxuu dareemay in cadowga uu u yimaado oo uu ku majaajiloodo waxaan u malaynayaa inuu ku qumanaa taasi waxaannu ognahay in saa'uul uu ahaa nin qab weyn oo aan doonaynin in la qabto haddaba kii hubka u siday baa cabsaday markaasaa saa'uul uu isdilay waxaana la odhan karaa isaga ayaa nafta iska qaaday miyaa haddaba taasi la odhan karaa bareer buu isku dilay haddaba si aynu xaalkaasi ugu jawaabno ayaa waxaa habboon inaan isla eegno kitaabkii koowaad ee samuel cutubka kow iyo soddonaad aayadaha shan ilaa sagaal waxaa qoran sida tan oo kii hubka u sidayna markuu arkay in saa'uul dhintay isna wuxuu ku duldhacay seeftiisii wuuna la dhintay sidaas daraaddeed maalintaas waxaa wada dhintay saa'uul iyo saddexdiisii wiil iyo kii hubka u siday iyo raggiisii oo dhan oo raggii reer banu israa'iil oo dooxadii dhankeeda kala joogay iyo kuwii webi urdun shishadiisa joogay markay arkeen in raggii reer banu israa'iil ay carareen oo saa'uul iyo wiilashiisii ay dhinteen ayay magaalooyinkii ka tageen oo ay carareen markaasaa reer falastiin ay yimaadeen oy iska degeen oo maalintii dambe markay reer falastiin u yimaadeen inay dharkaa ka furtaan kuwii la dilay waxay heleen saa'uul iyo saddexdiisii wiil oo buur bilboca ku dhintay markaasay madaxii ka gooyeen oy hubkiisiina way ka furteen oo waxay u ciddireen dalkii reer falastiin oo ku wareegsanaa inay u wargeeyaan gurigii sanamyadooda iyo dadkiiba waxaannu iminka arkaynaa asbaabtii ka dambaysay saa'uul inuu ku qasbo daa'uud inuu xidho dharkiisii dagaalka iyo koofiyaddiisii markii uu la dagaalamayey goliyaath haddii daa'uud uu ku guulaysan lahaa dagaalka isagoo xidhan dharkii boqorka waxaa magac heli lahaa saa'uul waxaa markaasi aan garanaynaa in guushii yoonataan uu soo hooyiyey uu sheegtay boqorku haddaan horay idinku sii wadno xigashada koowaad oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee samuel cutubka kow iyo soddonaad aayadaha toban ilaa saddex iyo toban waxaa qoran sida tan oo hubkiisiina gurigii cashtrood ayay dhigeen maydkiisiina derbigii beetshaan bay ku xidheen oo dadkii yaabeesh gilicaad degganaa markay maqleen waxyaalihii ay reer falastiin saa'uul ku sameeyeen waxaa kacay raggii xoogga lahaa oo dhan oo habeenkii oo dhan ayay sii guuraynayeen markaasay betshaan derbigiisii ka soo qaadeen saa'uul meydkiisii iyo meydadkii wiilashiisa kolkaasay yimaadeen yaabeesh oo halkaasay ku gubeen markaasay lafahoodii qaadeen oo ay ku aaseen geed yaabeesh ku yaallo hoostiisa toddoba maalmoodna way soomeen haddaba waxaa aayadahaasu ay u dambeeyaan kitaabka koowaad ee samuel waxaa markaasi aad is odhan kartaan wax mucjiso ahi kama muuqato dhimashadii saa'uul hase yeeshee weli fari kama qodno qisada oo waxay ka sii soconaysaa kitaabka labaad ee samuel waxaannu garanaynaa in saa'uul u badbaadiyey reer camaleeq samuelna uu ka xumaaday oo uu ku yidhi addeeciddu way ka wanaagsan tahay allabariga oo in rabbiga la maqlo waxay ka wanaagsan tahay baruurta wananka haddaba ilaah wuxuu doonayaa addeecis oo qalbigii saa'uul uma uusan jilbo joogsan ilaaha qaadirka ah waa wax xiise leh in saa'uul uu bixiyey reer camaleeq waxaanan arkaynaa iminka in reer camaleeq ay dileen saa'uul hase yeeshee waxaan is odhan karnaa soo tii aynu aragnay qoraalku inuu leeyahay reer falastiin baa dilay boqor saa'uul miyayna ahayn qaansooleydii nin ka mid ah ayaa fallaadhiisii ganay markaasaa fallaadhi ay ku dhacday markii uu arkay inuu dhimanayo ayuu ku yidhi ninkii hubka u siday war iga dhammee sida daacadda ah saa'uul isagaa is dilay miyaanay ahayn haddaba aniga sidaas ilama ahan waayo waxaannu warbixinno badan oo dhimashada saa'uul ku saabsan ku arki doonnaa kitaabkii labaad ee samuel oo aynu haatanba bilaabi doonno waxaannu haatan soo gaarnay kitaabkii labaad ee samuel baalka saddex boqol sagaal iyo siddeetan ee axdigii hore mawduuca uu ka hadlayana waxa weeye daa'uud oo u baroor diiqaya dhimashadii saa'uul iyo yonatan cutubka koowaad ee kitaabkii labaad ee samuel ayaa waxaa su'aali ay ka imaanaysaa ciddii dishay saa'uul welibana jawaab buuxda laga bixin maayo xaalka laakiin qof kale ayaa soo gelaya tuhunka laga qabo qofkii saa'uul dilay wiil yar oo reer camaleeq ah ayaa wuxuu ka soo baxay xeradii reer banu israa'iil markaasuu wuxuu daa'uud u sheegayaa dhimashadii saa'uul iyo in isagu uu yahay qofkii dilay saa'uul daa'uud wuxuu dilayaa ninkaas dhallinyarada ah ee sheegtay inuu dilay boqor saa'uul haddaba dareenkii daa'uud uu ka muujiyey dhimashadii saa'uul iyo yonatan ayaa la helaynin wax lala simo haddaan bannaanka u soo bixinno ninkii dhallinyarada ahaa ee isna loo haysto inuu dilay boqorka reer banu israa'iil ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol siddeetan iyo sagaal ee ahdigii hore kitaabkii samuel cutubka koowaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan dhimashadii saa'uul dabadeed markii daa'uud uu ka soo noqday layntii reer camaleekh oo uu daa'uud laba maalmood siikhlak sii joogay ayaa xataa maalintii saddexaad nin ka mid ah xeradii saa'uul isagoo maryo jeexjeexan madaxana ciidu ay kaga taal oo markuu daa'uud u yimid ayuu dhulka ku dhacay oo uu sujuuday haddaba reer banu israa'iil waxay u ahayd maalmahaasi wakhti duruufo iyo xilli adagi uu la soo gudboonaaday taariikhdooda dagaal iyo guuldarro ayaa isugu darsantay waayo waxay ka baxeen doonistii ilaah waxaa markaasi jira cashar aynu xaalkan ka baranayno innaga maanta waxaannu garanaynaa halaagga iyo dhibaatooyinku ay leeyihiin iyo sida ay ugu xanuun badan tahay qoysaska kuwii ay jeclaayeen waayey dagaalka haddaba waxaannu idinku leeyahay haddii aynan ilaah raacin innaba nabad la heli maayo waxaa ku qoran kitaabkii ishaaciyah konton iyo toddobo aayadda kow iyo labaatanaad sida tan ilaahaygu wuxuu leeyahay kuwa sharka ah nabadu uma jirto haddaba aayaddaasi saddex kol oo kala duwan ayuu ishaaciyah ku qoray kitaabka war miyaanay ina qusaynin innaga maanta sidaan horay idinku sheegay waxay reer banu israa'iil u ahayd taariikh aad u xun waxaanan arki karaynaa jegada ama derajada ay iminka taagan yihiin boqor saa'uul wuu dhintay yonataanna wuu dhintay saddexdiisii wiil oo kalena way dhinteen israa'iil bilxaqiiqa way ku guuldarraysteen dagaalka oo reer falastiin baa qabsaday dhulka xagga waqooyi ee ku wareegsan galilii waxayna iminka qabsanayaan dhulka koonfureed daa'uud ayaan isna garanaynin sidii dagaalku uu u dhacay isaga iyo raggiisii ayaa waxay daba joogeen reer camaleeq oo ahaa niman dooxato ah oo bililiqaystay dumarkii iyo carruurtii markii ay soo dhacsadeen wixii lagala tegay ayay ku soo noqdeen siikhlag oo war iyo wacaaltoona uma haynin dagaalka iyo ciddii guulaysatay ugu dambayntii nin dhallinyaro ah oo dhar jeexjeexan oo dhiriq iyo dhoobo ku leh meel waliba ayaa isku soo hor tuuray boqor daa'uud wuxuuna ku yidhi waxaan ka imid dagaalka oo wuxuu yidhi reer filistiin dagaalkii way ku guulaysteen saa'uulna wuu dhintay wuxuuna daa'uud u sheegay wixii dhacay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka koowaad aayadaha saddex ilaa toban waxaa qoran sida tan markaasaa daa'uud uu ku yidhi xaggee baad ka timid markaasuu isna wuxuu yidhi waxaan ka soo baxsaday xeradii reer banu israa'iil daa'uudna wuxuu ku yidhi waan ku baryayaaye sidee baa wax u dhaceen bal ii sheeg oo isna wuxuu ugu jawaabay dadkii dagaalkii way ka carareen oo dadkii badidiisiina way le'deen oo saa'uul iyo wiilkiisii yonataanba way dhinteen markaasaa daa'uud wuxuu ku yidhi ninkii dhallinyarada ahaa oo u soo warramay war sidee baad u ogaatay in saa'uul iyo wiilkiisii yonataanba ay dhinteen markaasaa ninkii dhallinyarada ahaa uu u sii warramay wuxuuna ku yidhi markaan si lama filaan ah buur gilboca u soo dhowaaday ama soo gaadhay waxaan arkay saa'uul oo ku tiirsan warankiisii gaari fardoodkii iyo fardoolaydiina aad bay u eryanayeen oo markuu gadaashiisa dhugtay ayuu i arkay uu ii yeedhay oo anna waxaan ugu jawaabay waa ikan markaasuu igu yidhi yaa tahay oo anna waxaan ugu jawaabay nin reer camaleeq ah baan ahay oo isna wuxuu igu yidhi waan ku baryayaaye bal isoo ag joogso oo i dil waayo wareer baa i haya waayo weli naftii waa igu jirtaa saas aawadeed waan ag joogsaday oo waan dilay maxaa yeelay waan hubay markuu dhacay dabadeed inuusan noolaanaynin oo markaasan ka soo qaaday taajkii madaxa u surnaa iyo dugaagaddii gacanta ugu jirtay waanan kuu keenay sayidkaygiyow miyaa haddaba ninkan reer camaleeq runta uu sheegayaa mise markii uu arkay isagoo meyd ah oo jidka yaalla ayuu ka soo qaatay taajka iyo dahabkii gacanta ugu jiray oo uu u keenay daa'uud waxaan haddaba rumaysanahay in markii ninkan reer camaleeq uu u yimid saa'uul oo markii uu seeftiisa isku dhuftay aan weli dhiman markaasaa saa'uul u weydiistay inuu israaciyo haddaba tan xiisaale waxay tahay in ninkanu uu u qirtay nebi daa'uud wixii uu sameeyey waxaanay u muuqataa inuu nebi daa'uud ka doonayay abaalmarin oo uu billado iyo lacagba isugu dari doono haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee samuel oo aannu eegno cutubka koowaad aayadaha kow iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan markaasaa daa'uud dharkiisii uu jeexjeexay oo raggii isaga la jiray oo dhammuna saasoo kaley wada yeeleen wayna u baroorteen oy u ooyeen oy u soomeen ilaa fiidkii saa'uul iyo wiilkiisii yonataan iyo dadkii rabbiga iyo reer banu israa'iil aawadood maxaa yeelay seef bay ku le'deen kolkaasaa daa'uud uu ku yidhi ninkii dhallinyarada ahaa oo u soo warramay xaggee baad ka timid isna wuxuu ugu jawaabay waxaan ahay nin qallaad wiilkiis oo reer camaleeq ah daa'uudna wuxuu ku yidhi isagii sidee baad uga cabsan weyday inaad gacantaada u qaaddo rabbiga kiisa subkan haddaba in ninkanu uu dilo saa'uul ayaa ka dhignayd in saa'uul uu addeeci waayey amarkii ilaah ee ahaa inuu wada laayo reer camaleeq waayo ninkanu hadahan soo ma gaareen oo kol horuu dhiman lahaa saa'uulna wuu sii noolaan lahaa daa'uud baa markaasi ninkan ku yidhi war maxaad uga cabsan weyday inaad disho kan rabbiga subkaday haddaba waxaan ognahay in daa'uud marar badan uu diiday inuu dilo saa'uul oo ahaa rabbiga kiisa subkan haddaba waxay ahayd in la sugo inta ilaah gacantiisa uu ugu qaadayo nafta mase ahayn in qof uu dilo waayo wuxuu ahaa rabbiga kiisa subkan haddaba ma wanaagsana in la carqaladeeyo howlaha ay rabbiga u wadaan kuwa uu isagu doortay mar walibana waxay leedahay cawaaqib xun haddii raggaasi laysku dayo in la carqaladeeyo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka koowaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaa qoran sida tan dabadeedna daa'uud wuxuu u yeedhay raggii dhallinyarada ahaa midkood uu ku yidhi u dhowow oo dil markaasuu dilay isna wuu dhintay daa'uudna wuxuu ku yidhi dhiiggaagu madaxaaga ha saarnaado waayo afkaagaa ku marag furtay oo waxaa tidhi rabbiga kiisa subkan ayaan dilay haddaba haddii ninkanu uu sheekada samaystay iyo haddii kaleba daa'uud wuxuu leeyahay adigaa qirtay inaad dishay rabbiga kiisa subkan ee dhiiggaagu madaxaagu ha saarnaado haddaan horay idinku sii wado xigashada kitaabka oo aan eego kitaabkii labaad ee samuel cutubka koowaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaa qoran sida tan markaasaa daa'uud baroortan uu ugu baroortay saa'uul iyo wiilkiisii yonataan oo wuxuu ku amray inay carruurta dalka yuhuuda baraan gabaygan qaansada oo bal eeg kaasu wuxuu ku qoran yahay kitaabka yaashaar saa'uul wuxuu reer banu israa'iil baray cashar soo arki maysid inuu ka dhowray inay helaan qalab dagaal wuxuuna baray inay noqdaan qaansooley qaansada iyo gamuunku waa hub aan la yaraysan karin waxaana isticmaali jiray dadka iyaga reer koonfureedka ah muddo badan waxaana taasu ay guddoonsiisay guulo fara badan oo cadaawayaashoodu ay kaga guulaystaan haddaan horay idinku sii wado baroordiiqii nebi daa'uud ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaana qoran sida tan reer banu israa'iilow ammaantiinnii waxaa lagu dilay meelihiinna sarsare bal eega kuwa xoogga leh siday u dhaceen haddaba taas gaad ha ku sheegina oo jidadka ashqaloonna ha ku caddaynina waaba intaasoo ay naagaha reer falastiin ku farxaane waaba intaasoo ay buryoqabyada naagahoodu ku guulaystaane waxaa markaasi haatan qoran ha ku sheegina gaad haddaba gaad waa caasimada reer falastiin wuxuu kaloo yidhi ha ku caddaynina waddooyinka ashqalon haddaba ashqalon waxay ku taallaa marinka qasa waxaanay ka mid tahay shanta caasimadood ee reer falastiin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka koowaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaa qoran sida tan buuraha gilbacow dharab iyo roob midna yaan laydinku arkin beerihii qurbaanyadu ay ka bixi jireenna yaanay jirin waayo kuwii xoogga lahaa gaashaankoodii ayaa halkaasi lagu tuuray xataa gaashaankii saa'uul oo ahaa sida mid aan saliid lagu subkin kuwii la laayay dhiiggoodii iyo kuwii xoogga lahaa xaydhoodii yonataan qaansadiisii dib ugama ay soo noqon oo saa'uul seeftiisiina marnaan kuma ay soo noqon intay noolaayeen saa'uul iyo yonataan waxay ahaayeen kuwo la jecel yahay oo macaan markay dhinteenna lama kala geyn gorgorrada way ka dheereeyeen libaaxyadana way ka xoog badnaayeen gabdhaha reer banu israa'iilow saa'uul u ooya kii dhar cas si raaxa leh idin huwiyey oo dharkiinnana dahab ku sharaxay kuwii xoogga badnaa siday dagaalka ugu dhexdhaceen yonataan waxaa lagu dilay meelihiinna sarsare anigu daraadda baan u dhibtooday walaalkay yonataanow adigu aad baad iigu macaanayd oo jacaylkaad ii qabtay wuxuu ahaa mid yaab leh oo xataa caashaqa naagaha dhaafaya waxaa la yaab leh inuu yidhi yoonataan jacaylkiisu wuxuu ahaa mid dhaafsiisan xitaa kan dumarka haddaan soo koobno ayaa waxaa ku qoran kitaabkan labaad ee samuel cutubka koowaad aayadda toddoba iyo labaatanaad sida tan bal eeg kuwii xoogga badnaa siday u dhaceen hubkii dagaalkuna siduu u hallaabay halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynayaa habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin